bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayl wax ka dhowaada barnaamijka siyaasadda idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal qodobada wuxuuna siinka hayna barnaamijka weliba yo iyina dagaal dhamari ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyona ee al-shabaab usoonaka dhamari gobolka shabeellada hoose iyo faahfaahino dheeraad ee ku bahayeen labaatan iyo afarkii saa'ati laha dhaafi madaweynagii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud yaase wiin aan ku hor jeesday heliisiyada dowladda soomaaliya iyona etoobiya iyo wada weeladahayaan baarlamaankii galmudugna iyo oo qaybkumada weliba iyo meel mariyeenee wasiirus hamagadhowi madawiinaga lakakasinya ee axmed ducaale geelle xaaf saas oo kaleta uu ku walyaaboona siinhaay weliba iyo kumada ah ee xukunkii kunagadi kureedna eri lijiifiina binawto liroojyona binawto
waa warbixin yeeda lamaga bati geesigii madliisa geeka caalamka oo dhan waliba yeedalan dabaaldegaayay maalinta macallimiinta sidee waxaalka macallimiinta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijkiiya dhagaystayaalka dheega doontaan intaynu ka guda jarna maraykanka iyo kordhiyahay duqeymada sukujaysada ee soomaaliya si gaar ahaan nuusan la bartilmaamaysadaha ay bartamo iyona koonfurta qodobadaas iyona qodobo kale iyo dhegaystayaalka dheega doontan iyo ku mid nagara doonta al-shabaab oo afduub iyonay weeraraya ee kujaysatay qeybo ku tursan dalkaasayti kenya saaxiib yaal mar kale ka dhowaada barnaamijka siyaasadda ee idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeye barnaamijka weliba usenin nagadaye geeka caalamka oo dhan weliba landabaal degaaya maalinta macallimiinta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba iyo ka taalan ee dhowr iskuul dhowr macalino weliba iyo inahaano iyo intoyo macalimiin iyo kue halka sidow macalimiinta xillisa ee bilaawooday in la dabaal dega macalimiinta armogasiitoo guud weliba oonu ku waraysanaya ustaad cabdiqaadir cali maxamed cadaawe waana ee maamulaha iskuulka hoose dhexo sare ee macruuf magaalada baydhabo
eedyada mahadsanto bishaar mayow iyo idaacadda warsan magacay way cabdiqaadir cali maxamed aliere waana mayba ahaa maamulaha iskuulka macruuf macalin ma aha markii walyar macluumaadgeeg oo labaatan kowda novembare waa maalin oo asaysanto macalimiinta soomaali ee soomaali oo meelkasti urooga macnaha lakubisaw xilladii a bilaawatay sanayn waaye ee kun sagaal boqol labaatan iyo afartii iyo maydan hasta inaga labaatan kowda november maalinta macalimiinta intiya nagata maadaama macalimiintii weeyin lafdabarta bulshadii weeyin ama wadanka oo dhan bulshayin qof walba oo geegurooga macalin hasaari marka saa daraadee in macalimiinta la xuso oo maalin maalin oo barnaamijsoobixiyomadayo macalimiintana mayba duruufo badan ag shaqeeyaan duruufo adag ag shaqeeya maadaama dawlad dhexe oo macalimiinta xuquuqda iskuulaha shacduka dhakaayaan mayba duruufaasana eediyada shacduwaji
okay gorani munaasabada geeka lanka dabaal degaay maalinta macalimiinta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidow macalimiinta ka noolin xaalada tidio ee guud markii lan fiiri daruufooyinka shaqada tidio iyo neermogasiti wallaahi horta magaaladan baydhabo macalimiintala badana roogda oo eedan tala badan iyona hadda tala qof ununsuubane waana meelalaisunubanhayna kolley wasaaradii dadkaasa ahaayeen telecoomsho laakiin meelahaa macalimiintii ku shaqeeyeen duruufo macalin kastaba ahaaba macalin oo hadda geega micnaha duruufo ee eed iyo eed nololfaydus hadda macalinimadus kahaysada male laakiin duruufo isku jiraan haddana si shaqeeyin duruufasho qaar duruufo oo xoog badan misheer badan faylama qaadayaan kulooyi qaar waaye misheer qaadane oo mutadawac ka shaqeeyana jiraan oo rajasuliyaale marka duruufasho eedan adigin macalimiintaasna may baan baahan yihiin inay gooneel ka fiiri oo meelaha dadka dawladda dhexe ahaato iyo ama dawa- dawladda koonfur galbeed ahaatay inay ka fiiriyaan goone inay ka fiiriyaan may weele xuquuqdii ama kaamilan macalimiinta baahi shaqeeyahaya meel kasbi uroogaan magaaladan bay lagu injiban ka aragni marka may baa eeda meelaha duruufasha shishal duwan yihiin laakiin dadka walaa iskuroon jiraan dad oo hataa mayda aragaysa badanteere mutadawac ka shaqeeya iyo oo rajusuba- rajasugiyaale beriya musharkaadaas intadan musharkaadaas leyin shaqeeyana jiraan qaar gelin hore shaqeeyan gelinka dambena waa kala isugu shaqeysaan jiraan wallaahi duufo badan oo isku jiraan waa macalimiinta shaqeeya
ustaadi macalimiinta markii laa ku gurba daruufooyinka dhaqaale jaraara daruufo kaleet oyo sababaya dhanka oo oo sababanga dhankiyo inay xaalada tiidiyo
wallahi horta macalimiinta horta may baahan yihiin inay horta la sharafo la ciseeyo la karaameeyo inay qasdiroogaan ama iska aragaasa iyo oo dhanka dhaqaalaha ama aad idinka hadiinu ku fiilan hataa macalimiinta qaar mayba jiraan ahaa waalidiin badan oo may jiraan walbarabana jiraan oo macalimiinta ixtiraamkii lain ogin waalidiin qaar iska jiraan inay macalimiinta ixtiraam boysho iyo meelihii erkideesan ogayne xitaa ashow dambe ologii iyo macalinka markii isku islaan wala oynu beesasiayna iyo eraayana jiraan qaarna waa macalimiinta eedan ixtiraamkaan macalimiinta ma- ma- macalimiinta dadkii la ixtiraamo marka maygu ahe inay hataa la sharafo oo la ixtiraamo madow korshay madow korshay la saaro marka dhibaato hataa may sida bulshada shay hataa qaarshooda dhibaato kula kulamaayaan oo isku jiraan
ee dhibaatooyinka iyo la kulamaayan ee sheegdi i cilaamidi dadkas weydiihayaan araygan ingiriiska ee tijaga ee ee, mise soomaaliyahaanta macalinka ee mayse micnaha ka suranya oo la lajeeda
leeray qof walfarawa leere oo bulshada qof walbo rawiya oo darajadii ona shisha saraysa oo micnaha bara macalimiin macalimiin walwalba haabay macalinka walkasdka waa maca- wax baro tan walala ku barawle meelanka haddii farsamo hataa ka bara waa macalin waaye haddii meelaraayis wal adan kasaan adankii ka baraha macalin leere marka ma- erayga macalinka unteegini may waaye qofku wal kaste ka baro koro may ka baro kore ee farsamada ka shaqaysadaas korontada oo kale baabuurta oo kale in qaabka farsamada oo nunsuubiyo alaabta ma- ma- alaabta oo jiibka iyo wala walwalba nagaba korlankii kabar waa macalin macalinka oo dugsiga keenta ka macalin macalinka mayb waaye ma eekan iskoolka bese dhakaw iyo halka oo bada jaadan dhakaw bese macalin magacro kor qof walba walku barow oo walbar wal adankasaana ka barow mayba leere yaa macalin leere qofkii fadow inuusan macalin nagada may ita sharuudooyinkanan ku baahanye
wallahi horta macalinka mayb waaye horta kowineel walhabaratu ini ada meel eraaysa ada haadana madiyada walhabarata kubacda ada hamarda duruq tadriis ama way of teaching ini ada laa ka bara ini ad hataa ada habarta psychology o ardayda ada kala dhaqamaasi waalidiinta kala dhaqamaas ardayda isku mid mee kootada ad qalasay qof dabcadii fayday meel la kala dhaqamo kor ee psychology ahaan la kala dhaqamo kor ini hataa psychologyga ad walaa ku barata kubacda macalimiinta qodobo oo micnaha shuruudi oo laka fiiriya oo jiraan oo in idanka macalinimadii sax iyo qaladata ama meelo soo wet bunch aho macalinka la fiiriyo markaad walaagas adabarata way of teaching adabarata hataa mayb waaye macalinka may la faday ini waa muraayid oo dadka oo dhan kada- kadaydaayaan waaye ardayga kadayda waaye laakiin oo ma- adoo la kadayda ooba macalinkii madasheen shanlaysanayne usluuba wasaqaya shaatishay ka kaduudayi micnaha waxaa ini mayla faday meeldin mid walba aad ku dhisanaata qaabka casharka laan diyaariyo aad ku dhisanaata oo skim wet plank ada suubii korta ada cashar diyaarinta ada kafaylata ardaygaad diyaar walta kort waldersi kort ini fasalkaas ada control korto ardaydaas ada xakameeyo korta ini ada langlidhisnao ada isku toosan micnaha ardayda din walba koofilaya marka ada may lafade marka macalin ini akhlaaqdis meelodisnado lafade maadaama ardayga uu seeyin kookidaydow macalinka inuu seeyin macalinka iskidaydow ini dini walba inuu iskudhisnaado lafade laakin haddii macalinka dinidaas un kudhisnayna anshax iyo ba-an lahayna may waaye ma ardaygaasna mayba kadayday may dharaayiso macalinka kadayday xitaa ardayda may iskadayayana badanaaba kudaydaan xitaa qaabka macalinka un socdoba isku dayaan ini iyadana soo- maadaama dareerka bad la fadaa ini ada la sheen ini meel walba ada ku toosnaato akhlaaqda dhisnaato ada tababar fayla macalin aada hamarto diyaarinta faylasa nadaafadaas fayladii la qoobale intaasoo dhan way ku horeysa inaad walabara barta markaasa macalinnaagad u bartaa magaalada baydhabo leetaa goob macalinimada laska baraw
wala magaalada dadku magon mayb waayehe meelaraaysu meel oo macalin macalin tababar macalin laadeeda kusuubiyo magaalada hadda ma oshiini meelkiyaala marmara maydhihaayana jihada ama micnaha jamciyaad qaare iskasaareano lamba iskoolkiis markaa hooskoyo ini uyoonsuubiya meelaraaysu ejinga ama yool kuxoojiyo macalinimada meelo isku dhiirida iyo walan iskuwarsa manhar oo kale siyaa isku jiraan laakiin harunwiino oo furno oo ma ardaygu markiis walabarado jaamacadha kubaa ama dugsara kubaa haddana seedeeyo tababar macalin hawlaado magaalada dadkiya male macalimiinta xiligan koodhigun sida hayaan idaacadda warsa magaalada baydhabo dha- a- ardayda iskuulooyinka iyonay ardayda kale ee iskuullada ku qalin jibi dhammaanba eh, may fikira iyonay dardaaran itale anjeedilaid
wallahi number ko wada erlaahay horta macalimiinta hala ixtiraamay macalimiinta meelfayday deersiyoy may weli macawal kasto geega ah oo bishaarliyo wiilahadala haysta micnaha heerkan hadda werinimada guroobda oo weriyaha haysta macalina ka deersi oo macalina jaro lahaaysa geegaas mii wareysada lahayna war ma diyaariyi lahayna barnaamijyanta iska dabridi lahayna war diyaariyowka qaabka iskiraad qaabka warka walaaga oo madaxweynaha macalina ha saari dhakhtarka macalina ha saari injineerka macalina ha saari sheekha macalina ha saari walwala macalina ha saari marka mayl faday macalimiinta in la ixtiraamo maybwaye un maadaama hadda dawladda xee una nin doodad ama macalimiinta un doodad sanjeerna dawlado kala horumareen hataa dawlado qaar ameeragaas xildhibaan aan kabilaad badan leeahay oo mushaaraadka marka la fiiri dawlado qaar ameeragaas xildhibaanka wala qaado iyo macalinka wala qaado isku mid waayo sabab macalinka heerka sabro marka may laha ahaa macalimiintana may bahanjeediyeen iniyo sharaftiyo dhowradan iniyo meelaraayis nagadan dadka kadaydow dhin walba lankadaydow yow nagadan dhinaca akhlaaqda nagatay dhinaca dabeecadda naxariista meel walba inay macalinka sababtee maylaray kaada almucalimu an yakuna rasula macalinka darajo fayla ilaahay deersi mayb waaye wala geedka hadkameydoo kumid ayiin wala oo ajar shunguhaan markaada dhimatoo kumid ayiin geedlanki aad wala barta intii cilmigaas aad wala bartay balaki intifaacaw jarka kiin dareele wala ajar shunguhaana kumid ayiin maadaama saasayin ardayda ini walbayda la bara ini akhlaaqda bara ardayda kuxuyin maadaama wadan waktuhon wakajarani ini walba waalidiintana aan sheeganayni macalimiintii oo karahmayaan macalimiintii oo xisayaan macalimiinta lankaqaynayna macalimiinta landaa'ibaysna marka intaasaan sheega asa kula dardaarme kolay walayna qaradayna kolay shaydaan ahaay walaa masaxayna meyd waaye baahiishaaya
mukhtaar sheeg aadan dalmar weliba hoseeye ee qabiir saxaafadeed warbixinta tan weliba hoseeta toyena markaas kumada warbixinooyinka lanfadheedii islamarkaasay tina juhdiga badan toddobaadkan oo dhan bilaha geliyay weliba iyada lama gabatay ee geesigii madalis warbixinta iyonisa dalmar isidan dhiyaasa i muujada siyeed siyeed ibisan lama megaartisa idaacadda warsansiin ku dhaboxay saaxiibyaal
galwaako galwaako galowbe waako galwaako galwaako galowbe waako eegaa sharafee waako dabeel caafimaad eegaa sharafee waako dabeel caafimaad madkista weli dheegase xorriyatul qowlka hal dhooroy dimuqraadiyaddana halka dhaqamoy yeedo layiin dowlado adduunka godob haan haan reer galbeedka welina kabiyaayana dhaqaale eedan badan si dadka ka nool qaaradda afrika aan helaan xorriyadyo kuku hadlaayaan weliyo dhinsadayaan si xornimo leh i dimuqraadiyadyo ka dooradayaan lankiyo fadaayaan ini kuweeldhadaan ulahaysho si nin kasta tababar alla ka barada xuriyatulqowlka dimuquraadiyaddii i dowlad faylahaante yalla ka qobodee gobolada i degmooyinka ka yaalan wadanka soomaaliya si dadka aan fahmaan xuriyatulqowlka i dowlad faylahaante i hogaaminta welina lahamarsiyeey hay-ado hooskoyaw iniskoyka umata adduunka unada iniskoyka yurub ta midowti intaas handhee hoobadhika biyaw xoriyatulqowlka i dimuquraadiyadda dowladda soomaaliya xukuumaddiya wasaaradoosheena ku dhiib qaadayana meesheeni geeki ini dowladda soomaaliya isku hindhi saabta fikirka fadiyooda dadka degaaw lamaada weba jubba iyo shabeelle iniyose dimuquraadiyad leka dooradana musharaxgayo fadaayaan ee hanisteegi inkolaytamowka doorashada madaweynenimada koonfur orse may ete sababta dowladda federaalka inleta is casileen musharaxiinta bersho may dambe eyo galeen oo yeekahaysata
kana godon kasagaran kasa gonkuwan idi gurasa gulmadera kana godon kana garan kasa gonkuwan shi'in gurasa gulmadera
guddigii doorashada iyadoo hordhaan unakuwarqabna ini inis casilenga dowladda iyo weliba sidiya unhunsulyaasa taasna sheentay ini reedan dhiida doorashadii lakuwadi koonfur orse iniya dhiida tumi iyo todobaadii novembar bilo unaka jarna hani madkala la dooradii idka baarlamaanka kalsoonidiisna heleenga hata garka insaaniyiin iniyo kolkale iscasilaanga galnyaayowka dowladda federaalka soomaaliya kahayta aawadiye oota federaalkii afkaley haayay oona xildhibaanadii lakudooradii koonfur orso dadka edsho matalaayi lamaada kuntumi ilati hibidka beelinyiina hiska ku jabanyiina ma aragaayana umatiitiyo silan laharbiyohaay mise yoo badhinaku ah aytalanin daboohaay guddoonkii baarlamaanka inkawenyina tabtooma innagadeen arantun meel dheer deertinima hindho inku habowgado haayaan hansharhaangni langheediyo haay hebidka beelintiin hiska ku dhabintiin halaagu dhatiin ee maka hodmaasa oo silayka dareerta haliin masiinku heraaw hansharsumaasa haliin masiinku heraaw hansharsumaasa
oota xoriyatulqowlkii i dimuquraadiyaddii heela badan likibiyaayi umato la baraayi dowlad faylahaanti may in erlay haytay umato lakamada daaliyaw umboonay sidii widaadkii looda beertiis gallay xukun jeridiyaan hal surunjey ulukadkii usa erina la eri looda tiidawa hayti hatana eri istaakfurulah xukunkii kunagadi kureedna eri lijiifiina binawto la roojyowna binawto wal dareeraw ma e geekana ku gadamaw dadka koonfur orso sheeko ruwaayadeedkiiyo wadda dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada hooba dhiigga siringiluka kumiiriday kolkoona unku damaqaana derijo humada lakala dhaqamo hay dadyo isi dowladnimaadiyo landiidinyiyo mataawiyaw iniya dhii doonta hooba dhiidona dadka koonfur orso ma ku jiifadaayaan lama toolena yaan binaw dowladda federaalka soomaaliya cn d da doorashada koonfur orso dowladda federaalka luta hayto fadaas iniya ka afduubata fadiyooda iyo xoriyadda umata koonfur orso lamaada qodobna weli shalciyiina kow ini dowladda halabambata walaya ankaysan iyo hanjarjarsadoo hayta iyadoo kiyaani iyo lalaaba koona injarna umata dhegtiyeena tashwiish iyo tuhun ingiliina ang meel martoy ama halku horkooyoy ilaan run i ilkaba wel edaayey yareegay kamaagmaagadaasi lama ini dadki i fadiyoodiyo ku bere marto guulatooday ku haata inisdhiida xildhibaanidiyo ilankiyo unwoodayaan kii habahoona agbadha wagayta sidaasana faylahaantaka jarta hoobakala wali nagadaase maagmaagdihayti bilaayada fadaw boodkaa qornyayside lamaadaas walanhayna walaagiha ku heri gordarow geedna lahanka gebana guulashina angalaana abtagaa guntigaa ku dayu wal anhaynena an reebana reedaynina nin eraanow si mustaqbalka jiilka baryay kooy doono inin galna mugdo bartiyo i beertiyo yo ku waayayaan
nawkaylankii inkukooyo qaytaytaabado midkawaakii hukumeeyaro kasaara ma kerno oo hela matun iskasay iskasay karkaysiiya iyo karkarka kulanka kusharay kaleed malikadiya hadduu kakaday kakaday ma kabtamaayo wileegi kolkay maro safaruude
wala dowladda federaalka yee kadayo hayta koonfur orsidadshe bilawma ah soddonkiisana ilaha dhaafi si laylahan iska dayaayi intiba abow ii garbaraadiyaw mahankubanna geesi ka gohaayi guulna ku sheenaayi geeridana oggolaadayi gumaysi kormadow inigeeko gardarro dhulsho onka qobsaneena god aakhira ku dooradaayi taasoo kuriiti i gabroo geeka roogaan ini malaashie guridaan wa haddii awsho hoos goodaalje gobonnimaka kahaa sawaangna god aakhira anka bahi
asaga dadkeenka tira midnimadiida shalgura isna gogole garabange kerka gol hoobku kuji asaga dadkeenka tira midnimadiida shalgura isna gogole garabange golhoobku ku jiyi miiga duulawka gedgedi gantaalka hiimawka shalgo guuro guudyo igolo geedki gashiimaan dabgili
madalle koonfur orsi kolloytan sheelayma ah wala dowladda angalnyaayo hayta siyaasadda koonfur orso wali jartay jara laka hor dadbanaayey waab la geli lankii geliyaayne geesamaala aqalkaa ku roroy la eri hooba koonfur orso dadshe ena an habshan dhowaanay ini guulka deeraano ka aalani koo i lamana mahayne walbadan a jareen hanasoo god aakhira an baheen waybaana hor surnaayene guuldarro lahanwadi umata koonfur orso uniina ka guuhaadiyaaney ge hamingna inka gobayaani iniyo guul underna ilow godobtiye geeka nahaysata geesi garabshay lakubahi guuludaana la gelbiyi gardarodii linjaysidii guuldarodii ya geeka dhaxalni dadka koofur orso hoba una ena godob kisto lijaysidoona langlay ku dambooye geeka tangyaadha hoba si eed ee lanfiiriyona walibwaa sidii sheekidii sadiidii dugo oo geeka nahaysata kikasta silin siibaayina hanoo gan i dhinsan lahayni geeka haniin wada hereen godobtiyeenana daba yaadha walbadan ahli ii kibiray kan ani taabsidii lu guray alloko falinsaada bikasyayse lokoy maqaabsato kadabsheelan kuhe kadabsheelan kuhe kadabsheelan kuhe
goosinkii kolkaas tabtiyo miiran hanoo eya koofur orso gorgori iganaang eta siyo markaas unku gadadaan dowladda federaalka waana angeed dumiyohayaan yo o sheegadaw ini koofur orso garabshi eyin rungna unku hayne waana fadaayaan gumaysi ii gogooyow gobole koofur orso iniyo guulka deeraan dadsheena ku weelaan umad beran lahayne garab rarote e goof i gabal yo degaayaanba an jarnee koonfur orsii arlaada soomaaliyaba anka dhahayna waana nagadaanga dad laku tiri badanyi oo afka gediisan laka eraw minority groups cagaarka suudi barwaaga waalid tasawir insuuntaaba muddaduud dhiigan koo waa tan sarraytoon soomaali wiiga sirma waayaday surunaa semayaal badan saaranaa sidii seefti ah cadow saraasi calanka soodwees samada babbo
geela deera doorashada lamaada kun iyo labaatanka yahan guudamo hayta dowladda federaalka soomaaliya ini gobolada koonfur orso iyo angnagadan meeliya hakubahaasa xisbiga dowladda federaalka iyo ka jartoona kanagada xisbiga ku helaw kuraastanka badan taasoo geeka si gardarre ee duulaanlinka ayaa dadkii nkas dhimo faday eh, walgorodka hayna dhaylidiyo dhigbo balaynaninsiyaana
halkii hormiihiye yaana malingaw kuna malin sheegadu koro saalkaa waa loogeey malin karaa sidii ka laf in la kooyo shanii kuluumado kufii kor ayankane sarooba kasaalama keyrma oo helaa
talatii allow ay taas waynin daboohay hagaadaamada dowladda iyo dubutaatiyaalka dadshoda firaw maskantana lukuhaysida iyo hoggaanku e welina go'aansho afmeero koree mudaniyaalka koonfur orso hoob iyo nagadan geesiyaala danta dalsho iyo dadsho ku nahaw ingandhimaw gardarooda daleelyaalka ee lambo lanwarsadaane ummata koonfur orso masiirsho iyo ummadnimadiyo haboog maakadaaga ini likageliye lafadaw taariikhda muduugawaasa tabti i taaluu walaagii dhii qoraasa diiwaan geliyaasa tii hun i tii fayla sidaas daraadii huula anyaadha xildhibaanee koonfur orso murkudna anqasinye welina inis garabyaalee lamadarantoo dooroy mudani geese e noqoy jeelan tookay edshey gooyow go'aan taariikhda galaw owlaadiyoo magahumo inin sheenaana aawkiingaasini hebelay kedkaas lan eraana edshey ka go'aami gobole koonfur orso ini la googoosado guuldaronin horseedi tan lamaadna weliba waa idkay anii ledhe xildhibaan hun nagoy hortaa un guulitoy dhegba balay ininsiidoy dadka hadalshoo owlaadaa dhegkuma ii taariikh midow ebadjo unku heraana aawkiinga godobtun sinihibilayjaysidi umrishoo la iibsadaas an reeb taasoo gu'i guyaal geedanba kooy doonaan owlaadiin umriga la iibsado doonto
hubay dirtaa waa adduunyadu kan boqol jeeraa kitaabadaas awkadlaan mudafuuso wada buuso qabku dhiigga taarso midkiina wato hubay birtaa waa adduunyadu qamro qoljeyaa ka teebadaashe awkadalaan wada kuuso wada kuuso qabku dhiigga taarso midkiina wato guulaneen geesi madaliis xildhibaanka edshey guulka deeraana i gof madaliis xildhibaanka edshey gobole koonfur orso lakaga goosadaayo taariikhda baalmadow ku gala doona gasiinko geekoohali umatiiska gengibiyaayo gurbashi i godob reebow taariikh kumo madalaas ku rahaaso guuldarro umata koonfur orso edshey inka go'aamiyi doona guulaneen geekaas geesi madaliisa xildhibaankow geesanin door
weli saaxiibayaal weliba aanu ka guda jeernay ee barnaamijka siyaasadda ee raadiyaha watsa ambanay gobolka shabeellada hoose dagaal iyo ka dhamari ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyona ee al-shabaab qayb ku tirsan gobolka shabeellada hoose taasoo yeedee toto iyo ku wareega tii labaatan iyo afar saacatan weliba baahayeen oo warar kale ee shalgadiisa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa ay ko waraysi la weelay waraysigan waliba usoo weeladeeye wariyaagana cabdirashiid islamarkaas ku waramo qeybo ku tirsan gobolkaas
waa maadsantihii idaacadda sida sharafleh hadgiisa ilmisan ta kale magaalada marka bileedkeeda ayaa wuxuu ka dhacay dagaalkaasi nimankii nabadiidka meel ku dhuumanayeen ayaa lagu weeraray waana laga saaray meeshii ku suugeen ayadoo meeshaasu jabkuu ka raacay balse ay jabkooda qabsanayaan oo dhibaatada loo geystay iyo qabka u dhacayna ayagoo qabsanaya dagaalka ma al-shabaab baa soo qaaday mise ciidanka dowladda federaalk soomaaliya baa qaaday ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa weerarka meesha ku qaaday waan garta deegaanka marka jiri marka ma al-shabaab baa awal hore ugu sugnaa
maya ciidamada xoogga dalka ayaa ku sugnaa balse bileedka ayay tahay meesha ka dhaceen maaha magaalada shabeeso waan garta marka khasaare maxaa jira guddoomiye
khasaaraha ilaa hadda ayadoo dhamaystirin maahan hayno laakiinse khasaare aanan la soo koobi karno aada iyo aad u weyn ayaa ka raacay nimankaasi jab weyn ayaana ku dhacay saana laga qabsaday xoogiina looga saar meesha waan garta dagaalka marka muddo intee lag ayuu socday muddo kooban ayuu socday oo gal ayuu ahaa lagu soo qaaday nimankaasi waana doonaya in looga saaro deegaankaasi bileedka magaalada jilmarka
waan garta marka howlgalkan aad sheegtayna ciidanku qaadeen sidii loo baahnaa ma u dhacay oo ma u hagaagay mise
ayuu udhacay guul ayuu kusoo dhamaaday waxaad iiga warantaa dhanka ciidanka dowladda maadaama aada dhanka xogogaal u tahay khasaare maxaa soo gaaray weerarka soo gaaray
khasaaro weyn sooma gaarin marka waana kolley warkii wax lagu jeeda dib ayaa ka sheegi doonaa jana marka goobta rasmiyan uu dagaalku ka dhacayo jirimarka dhankaybay ka xigtaa imise kilomitraysa u jirtaa
waa dhanka waxay ka xigtaa laamiga ayay ka xigtaa jirimarka maxaa yeele xeebta ayay ku taalaa jirimarka marka dhanka buuraha halkaas ayay heed waan garta dagaalka marka ciidanku ma waxay qaadeen xog ay heleen kadib mise si kale ayay u qaadeen oo kadisa
qaab kadis ay ahayd oo warbixin ay heleen ayay ku qaadeen weerarkaasi ay ku ku beegsanayeen meelo ay ku degeen yihiin meeshaas deegaanadaas waan gartay mudana guddoomiye in badan qaybo ka mid a shabeellada hoose al-shabaab weerarra gaadma ay ka geystaan muddana way ku sugnaayeen halkaasi maxaa kusoo beega marka weerarkani maanta ciidamadu ay qaadeen
mar walbaba howlgal ayaa socda oo sidaad og tahay waxaa laga xoreeyay deegaano badan oo hoos yimaado degmada marka ilaa iyo magaalada muqdisho inta dhexeyso howlgaladii ayay kamid ahaayeen meelaha ay ka dhuumanayaan maadaama xeebta laga soo saaro dhankaas iyo laamigii dheeraa ee muqdisho iyo isku xirayay magaalada marka ee dhanka abgoy sii marayay iyo shalaambood wadadaas dhankeeda ayaa marka mar walba uu yahay hadafkeena sidaan ugu saari lahayn nimankaasi howsheeduna waa ay socotaa waxaan rajeynaynaa in guusha ay ku dhamaan doonto howshaas maxamed ibraahim barre ciidanka howlgalka qaada ma ciidanka dowla ee dowladda keliya bay ahaayeen mise kuwa amisom bay garab keelayan la socday waa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayay keligeed ay ahaayeen waana waxay muujinaysaa kalsoonida ay isku qabaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed in ay hanan karaan sharafkii iyo karaamadii dalka soomaaliya soo celin karaan ayayna tusinaysaa waana arrin guula aan la ku bogaadinayna ciidamada xeega dalka soomaaliya goobtuu dagaal ka dhacay hadda ayaa ku sugan ma ciidanka baa ku sugan mise dib ayaa kusoo laabtay
ciidamadii ayaa ku sugan xooga dalka waan gartay waxaad iiga warantaa marka xaaladda guud ee goobta dagaalu ka dhacay weli masaasaan dirir colaadeed baa la dareemaya mise hadda xaaladdu way deganta jawi sidii hore kusoo noqda
waa meel furina kolleyba hadda baana gacanteena soo gashay waxa waana jawigeedana waa uu degan yahay mana cabsi iyo waxba walwalna ma uu ka jiro annaga inaan hawsheena ay sii socoto horan loo bisaabaya taa hawsheena waan gartay marka goobtan al-shabaab aad ka qabsateen muhiimad maxay gooniyay oo ilaada ciidanka dawladda iyo shacabka soomaaliya waa horumar iyo tillaabo horumar dhankeeda loo qaadaya tahay oo dhankii xeebta inaan soo dhamaynay in dalkeeda dhan ku gabagaboobay dhankii laamigana in loo soo jeestay oo ilaa laga gaari doono een, webiga ayay tahay howlgalkeeda ay caddaynaysaa howlgalkaasina waa mid ku jeestay waana sii socon doontaa insha allah waxaad iiga warantaa mudana guddoomiye wada shaqaynta ay kala dhexayso shacabku dhaqan gobolka shabeellada hoose
shacabka gobolka shabeelle hoose waa dad jecel dowladnimada iyo wanaagga iyo horumarka mar walbana ka shaqeeya sidii gobolkaasi uu horumari lahay dowladdana gacmo furan ayay ku shaqeeynayaan mar walbana waa ay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan dowladooda ugu dambayntii ugu dambayntii guddoomiye een een howlgalladan aad ka wadan qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose raje intee leeg ayaad ka qabtaan in al-shabaab kaga saartaan gobolka boqol kiiba boqol ayay tahay rajadeena waana howl socota waana ku guulaysan doonaa insha allah
madaxweynagii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saafaruusa ka manahay gobolada dalkasa gaar ahaan uusan ka sugaya magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland weliba uusana sii daro ka tilmaamay in dowlada federaalka ee soomaaliya yeeda heliis lagalla dalka etoobiya kaasoo uusan ka tilmaamay in xiligan hayn heliisyada lalagalaha etoobiya tolan baahana
midda aan maanta la bilaabi karin waa midda siyaasadda maanta anagii etoobiya siyaasadaan ka midoobayna in yaraa lama bilaabi karo waktigeedi maaha dalkaani markuu dego uu dowlad yeesho uu dowladdiisu dowlad degan oo adag ay noqoto markaas waa laga waa war hadda waa horta ma dhinaca siyaasadda ma bal dhinacii dhaqaalaha wax badan ban isaga aan ka heshiina oo ka ballana dhinaca siyaasadda ma ka ballami karaa markaas doodeeda iyo ra'yigeeda waa la furi karaa maanta equal maahin dhinaca siyaasadda iyo dowladnimada marka maanta waxaan qabaa wada xaajoodkeeda lama bilaabi kara xataa iska daa waa midoobaynaa iyo hal madaxweyneaan yeelanaynaa iyo xaggaan ka dhacaynaa iyo waa waxa waaye waa taasi waa maxay ahayd waa ka dareynaa dhiis waay ma dhici karto mana furna albaabkaas maanta laakiin midda dhaqaalaha iyo masaalixda eh, in laga wada hadlaha wada hadalkeeda waa la bilaabi karaa ayadana maanta mid shub inta mas-uula xuduudihii waa la furay wixiina waa isdardareen la leeyahay ma noqon karto laakiin meeshaasi afkaartaas maanta waa la bilaabi karaa waa laga hadli karaa waa laga doodi karaa waa la bilaabi karaa laakiin midda siyaasadda lama bilaabi karo
xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyoona fadhigkii sheegay magaalada dhuusmareeb iyo geeka ansixiyeen labaatan iyo toddoba wasiir dhowaan usahamadadhowi madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf boqol labaatan iyo toddoba mudane ee baarlamaankaasiti weliba iyo ogolaadeen ansixinta wasiirada cusub ee garabka iyo isaiko iyo kukahaysada magaalada dhuusmareeb ee galmudug madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaacir cali xasan yahayko uuse horseeday baarlamaanka galmudug wasiiradana uuse hayko uuse hamagadhowi xaafa uusan akri golaha baarlamaanka walina uuse madaxa xukuumadda galmudug uuse saas oo kaleed ku warbiyayay arrimo dhowraad oo xiligan xaalada galmudug yeedeet
xuduurka dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam kadib kulankeenna sharafta badan leh marka ugu horeysa waxaan isku faraynaa ilaahay cabsidiisa taqwallaahi ra'sulxikma ilaahay cabsidiisu xikmo laysi siiyo madaxeeda maye meesha ugu sarraysa wey mar haddii kulan laysugu yimaado kulankaas ama wuxuu noqdaa mid khayr leh ama midaan khayr lahayn buu noqdaa wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala laa khayra fii kahiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas in badan oo ka mida kulamadiinnu wax khayre ma leh ilaa kulanka la ysku farahayo macruufka la ysku farayo munkarkana la ysaga reebayo midka sadaqada la ysku farahayo sadaqa in la baxsho la ysugu yimid iyo midka lagu samaynahayo islaax bayna annaas oo ummadda lagu heshiisiinahayo kulankeennan marka marka ugu horeysa waxaan isku faraynaa ilaahay cabsidiisa taqwada ilaahay baan isfaraynaa qof walba oo naga mid ah meel kastuu joogo inuu ilaahay ka cabsado naftayda iyo tiinaba way isu dardaarmaynaa waxaan kaloo isfaraynaa qof walba intii uu woodi karo in dadka wana dadka masaakiinta ah sadaqa loo lagu sadaqaysto oo darajaadka janno aada ku gaarno ilaahay rasuulkiisu wuxuu tilmaamay axadka xibin kastaoo ka mida subax kastoo qoraxdu soo baxdo sadaqaa laga rabaa waa saddex boqol iyo lixdan xibnood qofku markii xoogaa asxaabtu in badan oo ka mida waxba ma haysane markay xoogaa ku fakereen xaggee sadaqadaas ka helaysaan wuxuu tilmaamaa laba ragcoo sunna ah oo sunnatu duxaa la yidhaaho barqankii la dukado ayaa saddexda boqol iyo lixdanka xibnood sadaqadii laga raba kaa gudaysa buu yidhi waayo saddex boqol iyo lixdanka xibnoodba labadaa ragco waa ka shaqaynayaan marka sadaqadii sidaasay kaaga gudmaysaa waxaan isfaraynaa sadaqa lilaah ilaahay darti wixii ah ayaa wanaagsanaada ayadaasna waa isfaraynaa waxaan kaloo isfaraynaa cid kasta oo urgunud ama yacni khilaaf oo dhex yaalla islaaxeeda aan dhammaanteen u istaagno meel kastay joogaan kulankeenna saddexdii ilaahay khayriyada ku tilmaama si uu u kulansado saddexdiiba waa isfaraynaa intaa kadib mudanayaal iyo marwooyin maanta runtii aniga iyo golihii wasiirada ayaa idin soo hor istaagnay oo halkan fadhiya intoodii badneed golaha wasiirada ee maanta aan anigu idin hor keenay ee lasoo magacaabay kuwa dhimanna dib baa laga magacaabi doonaa haddii alla idmee ayaan akhrinahayaa magacyadooda mudane maxamuud maxamed samantar wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose mudane cabdi maxamed fiido wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka mudane saciid siyaad shirwa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha mudane saadaq sheekh yuusuf sheekh ibraahim wasiirka wasaaradda amniga mudane cabdikaafi maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka dibadda mudane cabdulmuncim cabdulmuncim sheekh ammaan sheekh cali wasiirka dib u dejinta daryeelka agoomaha iyo naafada mudane sharaf maxamed cali wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda mudane mahad cabdulaahi xuseen wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mudane ibraahim xasan guureeye wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane maxamuud aadam cusmaan wasiirka warfaafinta hanuuninta iyo dhaqanka mudane cabdulaahi cali maxamed wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane axmed deeq cabdi falko wasiirka waxbarashada mudane aadam xasan gardheer wasiirka boostada iyo isgaarsiinta mudane axmed dhiblaawe casir wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha mudane maxamed xuseen maxamed wasiirka wasaaradda bay-ada dhirta iyo daaqa marwo naciimo maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda caafimaadka marwo dahabo cabdi maxamed wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadamaha mudane bashiir maxamed aw cali maxamed wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska mudane abshir cabdi shiikow wasiirka wasaaradda dastuurka mudane axmed shire maxamed wasiirka wasaaradda biyaha iyo korontada mudane daahir shidane cabdi wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane faysal abshir nuur wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane cabdiraxiim xaaji faarax xirsi wasiirka wasaaradda qurba joogta dalxiiska iyo dhiirigelinta maalgashiga mudane asad bedel cilmi xaashi wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka mudane cabdi shakuur macallim ciise xaashi wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta mudanayaal iyo marwooyin guddoonka sharafta leh iyo baarlamaanka sharafta leh ee maanta aan hortooda taaganahay taariikhda koob iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad labada kun siddeed iyo tobanka in dowladda aada asixinaysaan ay ku shaqaydo hadhowna aada nagula xisaabtantaan waxaa ugu horeeya oo aan qaban doonaa runtii waa amniga inaan xoojinno waayo waa gogashii lagu fadhiisan lahay haddaan amni jirinin dowlo ma jirto waxaan kaloo xoojin doonaa arrimaha maaliyadda oo aada iyo aad ay u guda doonto wasaaradda maaliyadda waxaan kaloo hoojin doonaa isku dhafka ciidamada iyo tayeynta ciidamada galmudug si ay u hantaan amniga deegaamada galmudug ay u noqdaan ciidamo la ysku hadlayn karo waxaan ku dadaali doonaa biidni illaahi alkariim horumarinta kaabayaalka dhaqaalaha galmudug waxaan u istaagi doonaa inaan daboolno baahida shacabka inkas in intii ilaahay naga karsiiyo waxbarashada caafimaadka iyo ilaha dhaqaalaha soo noolaynta la soo noolaynayo waxaan u istaagi doonaa aniga iyo golahayga wasiiradu inaan ilaalinno dastuurka galmudug oo asagana lakula xisaabtamo indhalaba nala ku joojiyo la yidhaahdo halkaanad ka boodeen oo nala ku celiyo markii waan fiirinaynaa waana ku xisaabtamaynaa laakiin qofku markuu isla xisaabtan malaysanayo waa isxisaabinaya wuxuu yidhi sayd cumar radia allaahu canhu wa ardaah xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu naftiinna xisaabiya intaan laydin xisaabin waxaan rabnaa adeega bulshada qaybaheeda kala gedisan inay u qumaan wasaaradaha halkan jooga waxaan doonaynaa biidni illaahi alkariim in ay galmudug ka daba tagto maamul goboleedyada ayada ka dhalinta weyn waxaan rajaynaynaa inay soo dhammaato biidni illaahi alkariim wax alla wixii khilaafaad ah ee ka jira geyiga galmudug waana mahadsantihin calaykum assalaam
guud ahaan waliban taa ka gebagabeeyana barnaamijkii siyaasadda ee kulanka barnaamijka waliba siina dareersi aanoo suldaan bishaar mayo mukhtaar antireedan ku kulmaano kokanlimada dhammaan babaadisku dubanwasan lesaasiyan emaanaalla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu welina nasiinku ku tabaye dokumada kaalimooyinka heesasada talaantaalaga iyo ummada gaalayan abwaan tarish iyonay nuurta arlaadi jeel shinshay gali